horta maxaa la yidhahdaa wuxuu ka dhacay degmada walaweyn khaasatan deegaan hoos yimaado degmada walaweyn oo la yidhaahdo iidow jallaad iyo tabeelaha inta udhexeyso islamarkaana deegaankaasi waxay udhexeeyaan deegaanka yaaqbir weyne iyo deegaanka leego oo ka wada tirsan degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waana qaraxyo iyo dagaal sidana loo soo gudbiyey weli warbixintoo dhamaystiran ma hayno arrinta oo wakti dhow dhacday darteed ma garatee waa gartay marka bal waxaad iga warantaa wararka hordhaca ee aada heleysaan ilaa iyo haatan khasaaraa jiraa la leeyahay diyaarada helicoptera a ku degaayo meesha siday u qaadaan dadka dhaawacyadii iyo dhimashada soo gaareen bal iga waran marka khasaaraha jira waxaad ka warqabtaan
waa mahadsantaha walaahi sheekh zahra khasaaruhu weli oo rasmi ama heli karno laakiinse in miinooyin iyo maxaa la yihahdaa iyo dagaal ciidanku lala beegsaday ayaa nagu maaragtay na soo gaartay maxaa la yihahdaa meeshuna inay diyaarad alkaftar tagtayna waana soo gaartay laakiinse wax intaas dhaafsiisan ka maamul ahaan had welina ma soo gaarin sababtoo ah markii arrin dhacdo waxaa la rabaa arrintiio la huriyey oo warbixin oo official ah looada ogyahay oo xaqiiq ah oo xogta saxda ku salaysan in lasoo daayo oo warbaahintana la siiyo marka sidaa darteeda arrintiiyo wakti dhow dhexda darteeda ma dhihi karno intaasaa dhimatay intaasaa dhaawacan waxaasaa lagubo ma dhihi karno laakiinse waxaan dhihi karnaa in meesha wax ka dhaceen ayaa hudnaa dagaal ka dhacay ciidanka meesha ku sugan yahay diyaaradna meesha maaragtay ciidanku u gurmatay oo tagtay ma garatay waa gartay marka bal waxaad iga warantaa mucaawamadan yaa bixiyey xaggeese loo waday mucaawanadan waa mucaawanadii bishii ramadaanka inay aheedaan filaa dhexdeedii dowladda ama bilowgeeda ma wax saas oo kale dowladda turkiga maaragtay ugu deeqday dowladda soomaaliya khaasatan dadyoga tabaaleysan ee gobolada dalka ku nool marka waa qeybtii dowlad goboleedka koonfur galbeed soo gaartay annagaba waa ka warheysaa gobolka shabeellaha hoose intiisa badan inaa gaarsiino ilaa xad maxaa la yidhaahdaa tanna qeybtii baay iyo waxaa waaye bakool waaye marka gobolladaasaa loo waday ma garatay waa garta marka ciidamada uganda ee gelbinayay tiradooda ma ka warqabtaan iyo gaadiid ahaan intay la ekaayeen kulley ciidan xoog lahu ahaa ciidanka qiyaasatan shalay meesha nagu mareen afgooye shalay afgooye nagu mareen marka maxaa la yidhaahdaa kulley maanta waxaan filaynay inay gobolka kasii gudbaan marka maanta markii subaxii hore ee ahayd saaka adiga xilliga maaragtay barkadi oo kale qiyaasatan ayaa arrintan u dhacday marka qiyaas ahaanna waxaan filayaa saacado yaro kooban ayaa udhexeysaba inta hadda xilliga aan maragta waraysiga aan naga qaadisay iyo xilliga arrintu dhacday macnaheedu dad oo isla markii abdiid oo wax walba maaragtay aada u ogaada tiintaasay caddeynay marka anagu hadda waxaan caddeynaynaa in meesha wax ka dhaceen laakiinse wixii dhacay oo dhibaatada ah ama dagaalkaasi wixii ka dhacay ma sheegi karno inta khasaare geystay laakiin dadweynaha deegaanka ku nool waxay noo soo gudbiyeen in maxaa la yidhahdaa meesha diyaaradda alkaftar tagtay qaraxyo iyo maxaa la yidhahdaa dagaal maaragtayna in mesh oo rasaas laisdhaafsanaa iyo madaafiicna ay meesha ka maqleen marka xiriir aan la sameynin ciidanku waxay noo sheegeen wixii ribooda inay gadaal naga siinayaan arrintuna arrin hadda socota ay tahay marka waa wakti hadda nusu sac ka hor marka weli riboodkii nama soo gaarin oo dhamaystiran ma garatay waa gartay marka ciidamada uganda ma waxay ilaalinayaan oo ay gelbinayaan oo keliya raashinka mase ayagaaba wado oo baabuurtooda ay saaran yihiinoo waa un ayaga waxa la beegsaday maya ayaga ma wadaan gaadiid soomaaliladahay way saaran yihiin maxaa layihahdaa baabuurta loo yaqaan inatareeyada lagu wadaa marka oo maaragtay qofka soomaaliya jooga yaqaana ama kale dadka soomaaliyeed inta badan ay yaqaanaan baabuurta waaweyn oo isjiidka la yirahdo ama natareyada la yirahdo ayay saaran yihiin raashinku laakiin uganda keliya waxay maaragtay waxay saaran yihiin in gaadiidkaasi ammaankooda iyo meeshii ay ku fursadaan loo waday ma garatay